barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin siddeedda bisha oktoobar sannadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniguaa jamaal axmed cismaan iyo jaxfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dowladda jabuuti oo soo saartay xeer joojinaya la dagaalanka gudniinka fircooniga walahi horta kolka u horeysa dee waa la qanaaxiyaa waa xirnaanba waa la xidhayaababa oo dee marka dambena lacag baa lagu xakumaa ilaa shan boqol oo kun baa lagu xakumaa haddee dee dib hadday u samayso lacag baa laga qaaday lacagta marka laga qaadana dhowr biloodna waa la xidhi doonaa waa xero cusub oo dhaqangelkiisii
waxaad kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso ka sameeyey xarun lagu daweeyo dadka qaba xanuunnada dhimirka
heesaha aannu idiin haynana waxaa ka mid a xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede
heesaasi ciyaarihii ayaan idinku haynaa barnaamijka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida kuuriyada koofureed ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku raaceen shir labaad oo dhex mari doona maraykanka iyo kuuriyada waqooyi hadalkaas ayaa yimid waxyar kadib markii pompeyo uu ka degay axaddii magaalada sool ee dalkaasi kuuriyada koofureed taasoo daba socotay safarkiisii afraad ee uu ku tegay kuuriyada waqooyi halkaasoo kula kulmayay hogaamiyaha kim jong un pompeyo ayaa isaguna sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isku raaceen inay sii wadaan wadahadallada lagu xaqiijinayo halka uu ka dhacayo shirka labaad ee labada dhinac dhex mari doona iyo taariikhda uu dhici doono intuba
dowladda china ayaa diiday inay fiisaha u cusboonaysiiso wariye wargeyska financial times u jooga hong kong tallaabadaasoo kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ay ku tilmaameen astaan cusub oo muujinaysa dabarka isi soo taraya ee bekiin ay gobolkaasi ka wado bayaan ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee hong kong xilli dambe oo shalay a ayaa lagu sheegay in xukuumadda china ay si adag u taageerayso go-aanka xukuumadda hoose ay ku qaadatay in aan fiisaha loo cusboonaysiinin wariyahaasi ka tirsan financial times bayaanka ah oo ka jawaabaya walaaca ay wasaaradda arrimaha dibadda britain iyo qunsuliyadda maraykanka ee gobolka ku taalla muujiyeen ayaa sheegay inaanay jirin dowlad shisheeye oo xaqu leh in ay soo farageliso arrimaha gudaha shiinaha bayaan ay jimcihii soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda britain ayay ku codsatay inay sharaxaad ka bixiso china diidmada ay wariyahaasi u diiday cusboonaysiinta fiisaha sidoo kale qunsuliyadda maraykanka ee hong kong ku taallo ayaa iyaduna diidmadaasi ku tilmaamtay mid walaac weyn abuurtay
door wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi ka dhegeysanaysanna waa v o waynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku hayno maanta dowladda jabuuti ayaa soo saartay xeerar cusub oo lagula dagaalamayo gudniinka fircooniga ka oo lagu sameeyo gabdhaha warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti ka soo dirtay waryaha v o a sagaal saciid faarax xeerarkan cusub ee soo saartay dowladda jabuuti waa xeerar lagu weyneynayo islamarkaana kor loogu qaadayo xeerarkii hore ee jiray ee difaaca xuquuqda haweenka waxaana ka mid a xeerkaasi sharci qabanaya qofkii lagu arko isagoo ka qayb qaadanaya gudniinka fircooniga ah taasoo inta badan ay haweenku sameeyaan waxaana haweenkaasi lagu ganaaxayaa shan boqol oo kun oo faranka jabuutiya oo u dhiganta saddex kun oo dollar waxaana la xirayaa in muddo ah haddii lagu arko iyagoo hawshaasi ku jira balse ururka haweenka ee dalka jabuuti ayaa waxa uu qabtay wacyigelin haweenkaasi ku shaqaysta gudniinka fircooniga waxaana la baray oo loo tababaray xirfado kale oo ay ku shaqaystaan sidoo kalena waxaa la siiyey dhaqaalo yar oo ay xirfadii la baray ku maalgashadaan waxaana xeerarkaasi v o eda uga warantay kaltuun faarax oo ka mida gabdhaha dhallinyarada ee ku jira baarlamaanka jabuuti islamarkaana xubno ka ah ururka haweenka jabuuti m j f baa la yidhahdayo waa laga hadlaa oo atriyagana kuu sheegana m j fta way ka hadleen sida loogu hordegi lahaa n ju- jabuuti dumaraha waxaan sameeya marka dumaradii baa la- iyaa horta la sensibiliseeyey oo la ahaa loo macan culumadihii baa loo tegoo lageeda u sheega waxaan dinta diin ahayn diinteenna ku jirin ee dee khalad ku furcooni ka timiday ee dee khaldan yihiinba marka dumarka markaa la formeeyo la sensibiliseeyo oo laga dhaadhiciyo waxaan intay tahay de wax xun marka dambana dumaradaada way ku shaqaystaan marka shaqooyin kale ayaa la baraa marka shaqooyinka kalena waa la anfistiisayaaba dhaqaalaha la siiyaa si ay hawshaa kale u galaan xilligaa dambena xeerar baa lasoo baxayba islaan haddaa lagu maqlababa gabadh guudiisana dee waa la xidhaaba Ha- meesha xeerar baa soo baxo jadiid ah oo de islaanti qabanaysa oo xidhaysa oo haddii toolada saa dee loo adkeeya de in qof kale haddaa laga dhaadhiciyey oo dee shaqo kale lacag la siiyo shaqo kale qabso laga yidhi intuu wixii sii wadana maaha de markaana dowlad ahaanba waa la qabanaya Dee taa- marka xariga u yaalla mise weyaan markii lagu qabto oo kale
walahi horta kolka u horeysa dee waa la- waa la qanaaxiyaa n waa xirnaanba waa la xidhayaababa oo dee marka dambena lacag baa lagu xakumaa ilaa shan boqol oo kun baa lagu xakumaa haddee de dib hadday u samayso lacag baa laga qaaday lacagta marka laga qaadana dhowr biloodna waa la xidhi doonaa waa xeer cusub oo ah dhaqangelkiisii marka weli dee wax la xidhiyo lo lacag laga qaado weli ma dhicin waxyaalaha dee dhacaantaaba lagu tala jira goom imika la foormeeyey shaqooyin kale la geeyey oo dee maxay aheede laga dhaadhiciyena waxaan intay xun tahay haddii tolada qanaaxi baa bilaabi doona marka hadda waxaa jira dad hawshii la baray oo dhaqaalihii la siiyo ku shaqaysanay ha way jiraan dumaro badan hawshii la baray oo dhaqaale la siiyey oo hawsha hawl hawl kala galaba imika way yar yihiinba dee xabad xabadeeda madax adagoo de welida tii ku taagan maahine ku- way yar yihiin de kuwaana hadday taabsadaan dee khalaas qanaaxii baa sugaya dee gudniinka fircooniga ah oo ah mid dhibaato badan ku haya in badan oo ka mid a haweenka ku nool qaaradan afrika gaar ahaana degmadeenna waxaa sabab u ah oo inta badan sameeya haweenka gaar ahaan hooyooyinka oo ku qasba gabdhahooda yar in ay ku sameeyaan falkaasi aan naxariista lahayn dalka jabuuti waxaa hooyooyinku ay ka faa'iidaystaan xilliga iskoolada ay fasaxa uga jiraan mar kale waxaan weydiiyey xildhibaan kaltuun bal tillaabada xeerkaasi uu ka qaadayo hooyada hawshaasi lagu arko
de hooyooyinkana horta imika iyagoba markaad n sensibilisation ba loo sameynaya dumarada waxaa ku shaqaysan jiray hooyooyintana sensibilisation baa loo sameeya hablaha yarana iskoolada lagu sameeya marka wacyigelin guud baa la sameeya hablaha yar iskoolada lagu sameynaya hooyayaasha ururka dumarka lagu yeedha oo loo sheegay waxaan inta xun tahay marka hooyada geysana qanaax bay leedahay iyaduna qaban qanaax bay leedahay marka bilowga dee horta waa waa laga dhaadhicinaya waxba laguma sameynayo laakiin haddee hooyadii ay ku adkaysato dee qanaaxii baa sugaya sida tan ku shaqaysan jirtay iyo dee hooyada waxay geysatay si madaata loo qanaaxi dagal siciid faarax v o a jabuuti
magaalada boosaaso waxaa ku taalla xarun caafimaad oo lagu magacaabo doctor qoryooley foundation xaruntan ayaa lagu daweeyaa dhallinyarada qaba xanuunnada dhimirka wariyaheenna boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay doctor muxyidiin maxamed xasan oo ah madaxa caafimaadka ee xaruntan wuxuuna ugu horrayn weydiiyey shaqooyinka ay qabtaan
shaqooyinka iyo gargaarada ay samayso hay-adda dr qoyoli foundation waa muddo hadda shan iyo toban sano ah si gaara uga shaqaynaysay arrimaha baahiyaha gaarka ah ee gaar ahaanna dadka ka jirana cudurrada dhimirka iyo maaragtay indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha iyo caruurta naafada ah caruurta qalalka iyo maarata suuxdimaha qaba Ee, baahiyahaas oo dhan baa foundationku muddo shan iyo toban sana ka shaqaynayey waayahay editor waxaa jira ee dhallinyaro kuwa dhagala iyo kuwa araggala oo ku sugan gudaha magaalada boosaaso qorshaha ma idinku jiraa dadkaas inaad wax u qabataan una qarintaan dadkaas oo dhan waa dadka foundationku u asaasan yahay oo ay tahay in loo shaqeeyo Een, bulshada waxaan u sheegaynaa in cid kasta oo ama xagga dhimirka ka jiran ama ha- maarata baahi gaara qabta ay foundationka la soo xiriirto oo xarumaha iyo xafiisyada foundationka oo boosaaso iyo qardho iyo meel kasta ka furan ay yimaadaan Een, waa waxaan u shaqaynayno oo aan diyaar u nahay inaan u shaqayno dadkaas marka waxaan ka codsanayn nala soo xiriiraan waan wada shaqayna insha allah Waayahay dadka ee magaalada boosaaso ee jooga oo dhimirkala qaarkood wadooyinka jiifjiifa maxay idinkaga qorshaysan walaahi walaal hadda xarunta dhimirka ee iminka haddaan gacanta ku hayno toddobaatan qof baa ku jirta waxay u badan yihin dadaan dariiqa kasoo aruurinay marka cid kasta oo qof dariiqa kasoo kaxaysa oo noo keenta annagu waa soo dhaweynaynaa naladka iyo qorshaha noogu jirta inaan dhammaan inkastoo aanan dowlada ahayn oo awooddeedu ay kooban tahay laakiin cid kasta oo dariiqa ku dayacan bulshadana xaq waa kaq xaq bay ku leeyihiin nagana xil gaara naga saaran marka ciddii soo kaxayn karta oo foundation u keeni kartana waa caawinaynaa annaguna insha allah waa isku dayaynaa inaanu intii karaankaya inkastoo tabarteedu iska kooban tahay aanu dadkaas aan waxu qabano aan xarunta kusoo xarayno insha allah barnaamijkan yaa asaasay marka barnaamijkan waxaa asaasay dad muxsiniina oo maaragtay wanaaga ka shaqeeya oo dhallinyaro u badan oo dhakhaatiir leh oo istima leh oo salaadiin leh qaybaha kala duwana bulshada foundationkuna muddo adigu hadda shan iyo toban sana wada asaasan yahay cid kasta wax ku darsata cid lacag bixisa cid bilaash ku shaqaysa jaamacadda bariga afrika ka mid ah oo dhakhaatiirta iyo aqoonta ku deeqda oo xarunta gacanta ku haysa oo dadka daweysa doctor qoryeeri baa ka mid ah oo foundationka le kharashkiisa iyo lacagtiisa bixiya suldaan galxoor baa ka mid ah oo waxa weeye haddee howsha dhanba ninka abaabulayo kala wada oo isku dadka isku haya oo dadka isugu yeeriya u qareemaya cid kasta ugu tagaya marka hawshan looma kala harin cid kasta gacanta ku haysa laakiin hadda waxaa si gaar gacanta ugu haya mu'aasadan doctor qoryeoli foundation oo sida magacooda ka muuqata oo doctor qoryeoli hadda mas-uul ka yahay waaya dadkaas markii la xareeyo adeegyo nooceeya u fidisaan marka oo dadka dhimirka la dadka dhibirkala horta horay horaanba waa in xaaladdiisa la dejiyo qofku ama waa kacsan yahay ama waa dhacsan yahay hadduu dhacsan yahayna dawooyin kor usoo qaadayo dareenkiisa caadi ka dhigaya la siiyaa oo la dhaho antipsychotic drugs hadduu kacsan yahayna dawooyin dejiyo maaragtay ayaa la siiyaa marka horta xaaladiisa dhimir markii lala tacaalo kadib xanuunadiisa gaarkaa dhiigkarka sonkorka waxaasa la fiirshaa nafaqaa la siiyaa cuntaa la siiyaa nadaafad baa la siiyaa cidiyaha laga jaraa timaha laga jaraa waa la xanaaneeyaa dhar baa la siiyaa dawaa la siiyaa marka haddii sidii qof caadiya loo xanaanin jiray baa loo xanaaneeyaa marka shaqooyinkaasaan qabanaa dadka aragala iyo dadka dhagoolada ah maxaa idinkaga qorshaysan iyaga laftigood dadkaasi daa'iman horta guryahay joogaan iyagoo xarumo lagu xarayo oo gaara ma jiraan laakiin waxay u bahan dadkaas waxbarasha u baahan in iskuulo dadka indhahala indhala-aanta qaab wax loo baraa jiro bra ba system la yidhaahdo marka in saas wax loo baro dhagooliyaasha qaab galo gaar ay wax bay arki karaan aragtida wax lagu baro marka dadkaas waxbarasha ay baahan yihiin iyo in caafimaadkooda sida cudurrada maaragtay karooniga ay waqtiga yar soconaya dhiikarkooda sonkorkooda haddii laftirkooda dhimirkooda wax kusoo kordhaan neef hadday qabaan cudurradaas oo kale nagala tacaalo laga daweeyo laakiin dadkaasi maadaama aysan xarumo gaara ku jirin iyagu waxay baahin meesha ay joogaan looga warhayo iyo iskuuladooda marka aad xareynaysaan oo kale qofka dhimir kala ma jiraa mararka qaarkii dhibaataa kala kulantaan aada iyo aad horta dhibaatada waxay ku imaanaysa qofkii waa qof aan kula fahmin shaqada qabanaysid marka qofki waa dagaalamayaa meeshuu ka cararayaa darbu ka boodayaa wuu cararayaa waa lasoo qabanaya marka dhibaato qofka ka imaanaysa iyo dhibaato faamilkii oo qofka intay meesha kusoo ridaan dib dambe ugu soo noqonayn oo xaaladiisa ka warhaynayn oo aan xanaanaynayn qofka mar haddii meesha ku hubsaan saa uga tegaya dhibaatooyin badan baa jira oo looga baahan yahay bulshada in laga wacyigeliyo idinkuna miidi ahaan ay tahay inaad ka qayb qaadataan oo bulshada ka wacyigelisaan insha allah ugu dambeyntii marka maadaama tiri marar badan bay aasaasneed xaruntan dad badanna ay ku jiraan ma jiraan dhalinyaro intii la geeyo meesha ku caafimaado hadda magaalada maraya aada iyo aad horta xaruntu muddadaas ay furan tahay dad badan oo ilaahay amarkiisa ilaahay baa ku mahadsanaya soo galay oo iyagoo caafimaadkooda ka baxa baa jira bale hadda waxaa caddayn baa u ah dadka iyada ka shaqeeya waxay ka mid ahaan jiray dadkii xarunta dhimirka ku jiray oo inta caafimaabay xarunta loo wareegay iyagu ka shaqeeya iyagu dadka u qareemaya qaar baa ganacsiyo loo abuuray shaqo loo abuuray magaalada dukaanma ku leh qaar baa ganacsata ah qaar baa rag dowladda ku biiray baa jira oo meesha dawo ka qaadan jiray shaqooyin badan bay qabatay ilaahay baa ku mahadsan in dad badan oo maaragtay si guudna waxaan dadka ugu sheegaynaa xanuunka dhimirku waa xanuun dawo leh sida qofka malaria loogu daweyn karaa dhimirka loogu daweyn karaa arrintaa in lagu baraarugo weeye soomaali waxay tiraahdaa qofkii bar waa shaamala qalbigaa jabay lakiin arrinta waxa kama jiraan sida malaria dawo leedahay baa dhimirkun dawo leeyahay
kaasi waxa uu ahaa doctor muxyidiin maxamed xasan oo ah madaxa caafimaadka ee xarunta doctor qoryooley foundation waxa uu u waramayey wariyaha boosaaso nooga soo warrama yuusuf maxamuud yuusuf goordhowna dhegeystayaal ciyaarihii ayaad maqli doontaan balse dhinaca heesaha haddii aynu ku horumarno fanaanka iidla yare iyo heestiisa xanaano ayaan idiin soo qabanaynaa
hididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbigay xado xageeda jira xageedan jira wadnaha way xambaarsato xubin qaali iyo qalbigay xado xubin qaali iyo qalbigay xado qalbigay xado xaggeeda jira xaggeeda jira waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa dhulka meel xarfa di lagu xundumay hooyadeed xari kuxambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa dhulka meel xarfa di lagu xukumay hooyadeed xali kuxambaariso dhayxoorla iyo kuxambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga codkaasi macaan ee iidlayara iyo heestii xiisaha anu intaa kaga nimaadno markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
horyaalka waddanka sbain haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee barcelona oo la ciyaaraysay valencia ayaa taaka loo dhigay islamarkaasina dibirtii ka soo gaartay bareejada lagu celiyey waxay suuro gelisay in ay ka dhacdo hogaanka horyaalka waddankaasi oo ay kooxda safiya la wareegtay oo iyadu seltaviga laba gool iyo hal kaga badisay ciyaarta valencia dhex martay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa hal iyo hal kusoo gabagabowday ciyaaryahan leonel messi ayaa dirqi ku badbaadiyey kooxdiisa iyadoo ciyaartu markii socotay laba daqiiqo oo keliya valencia gool la hormartay oo ciyaaryahan garay uu dhaliyey leonel messi badbaadiyaha kooxda barcelona ayaa goolka bareejadaha labaatan iyo kow daqiiqo kadib kooxdiisa u saxiixay sidaasina hal dhibic ayay kooxda barcelona ku qaadatay haatan horyaalka wadankaasi safiya ayaa lix iyo toban dhibcood ku hogaaminaysa barcelona kaalinta labaad ku jirta waxay wada fadhiyaan atletico madrid oo min shan iyo toban dhibco ay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee real madrid oo sabtidii laga badiyeyna waxay isku dhibca yihiin kooxda sbanyol oo min afar iyo toban dhibcood ayay leeyihiin wadanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa shan gool iyo hal ku qabatay kooxda fulham ciyaaryahanada lakazed iyo obamayang waa laba wiil oo saaxiibaha arsenaalna uga ciyaar afka hore ayaa min laba gool dhaliyey halka goolka kale uu ahaa cirib qurux badan oo ciyaaryahan ramsi wiilka gadoodka ku jira oo arsenaal heshiiskii la gaarila uu u saxiixay southampton gurigeeda lagu dubtay chelsea ayaa saddex gool iyo waxba kaga badisay liverpool iyo manchesterna way isku agdhaceen oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen manchester city iyo liverpool weeyaane sidaasi horyaalka waddanka ingiriiska waxaa wada hogaaminaya manchester city liverpool iyo chelsea oo min labaatan dhibic leh gooltirsi ayay ku kala sarreeyaan halka arsenaal iyo tottenhamna ay min siddeed iyo toban dhibcood leeyihiin waddankaasi talyaanigana haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee inter milan ayaa waxa ay ka badisay sbaal oo waxay kaga badisay laba gool iyo hal weliba kooxda kubadda cagta ee inter waxay ku ciyaaraysay guriga sbaal ac milanna kiyevo ayay saddex gool iyo hal ku qabatay lazio fiorentina ayay dirqi kaga badisay halka nabolina ay sisoro laba gool iyo waxba ku martay dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgeli
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay maxamuud mascade markana aanu idiin dulmarno wararkii ugu waaweynaa ee idaacaddayada jamaal axmed cismaan ayaa la diyaaray mahadsanid jacfar kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku raaceen shir labaad oo dhex mari doona maraykanka iyo kuuriyada waqooyi hadalkaas ayaa yimid waxyarun kadib markii pompeo uu ka degtay axaddii magaalada sool ee dalka kuuriyada koonfureed taasoo daba socotay safarkiisii afraad ee uu ku tegay kuuriyada waqooyi halkaas uu kula kulmayay hogaamiye kim pompeo ayaa sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay isku raaceen inay sii wadaan wadahadallada lagu xaqiijinayo halka uu ka dhacayo shirka labada dhinac iyo taariikhda uu dhici doono dowladda shiinaha ayaa diiday in ay fiisaha u cusboonaysiiso wariye wargeyska financial times u jooga hong kong tallabadaasoo kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ay ku tilmaameen astaan cusub oo muujinaysa dabarka isi soo taraya ee beijing ay gobolka ka wado bayaan ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee hong kong xilli dambe oo shalay ah ayaa lagu sheegay in xukuumadda china ay si adag u taageerayso go-aanka xukuumadda hoose ay ku qaadatay inaan fiisaha loo cusboonaysiinin weriyahaasi ka tirsan financial times bayaanka uu ka jawaabaya walaaca ay wasaaradda arrimaha dibadda britain iyo qunsuliyadda maraykanka ee gobolka ku taalla ay muujiyeen ayaa waxa uu sheegay inaanay jirin dowlad shisheeye oo xaq u leh inay soo farigeliso arrimaha gudaha ee shiinaha bayaan ay jimcihii soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda britain ayay ku codsatay in ay sharaxaad ka bixiso diidmada ay weriyaha u diiday cusboonaysiinta dalkugalka ee fiisaha qunsuliyadda maraykanka ee hong kong ku taalla ayaa iyaduna diidmadaasi ku tilmaamtay mid walaac weyn abuurtay
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan markana aanu u leexanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codadka hani u k iyo cawaale aadan iyo heestii guur
guure fanaaniinta cawalaaadan yani u k waxay gunaanad wahayd idaacaddeenii duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta jacfar kuuka iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo dhegeystayaal waxaan kaga tegaynaa dhegeysi wanaagsan heesta inta ka dhiman
Wake up.